barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystiyaal meel kastoo aad joogtaan waa sagaal tobanka bisha february sanadka laba kun koiyo labaatan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaan guwa jamaal axmed cismaan iyo caashi ibraahim aadan
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maanta ay marti ku yihiin dhallinyaro ka shaqaysa horumarinta dhaqanka iyo sugaanta soomaalida oo ku nool magaalada nairobi horta dhaqanku afkaynu ka sheegna laakiin waxay u baahan yihiin dadka in la baro dadku ma aysan helin waqti ay ku bartaan lakiin annaga waxaan fursad u helnay wixii aan waalidiinta ka maqalnay iyo wixii aynu badanaa soo warinay iyo wixii aanu soo gaarnoon lahayn inaan dhallinyarta barno uga faa'iideyno maadaama aysan haysan dad kale uga faa'iideyn dhinacayo heesaha waxaan maanta idin haynaa aniguma garaadkii kaa gaabsan waaye hadla garashadaadii igaraabi weyde
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida
gudoomiyaha gobolka texas greg aport ayaa waxa uu sheegay in dhammaan goobihii korontada ee gobolkaasi ay dib u soo laabteen balse waxaa jirta in boqolaal kun oo qof oo weli ku dhaqan gobolkaasi ay yihiin koronto la'aan kadib markii dabaylo xoogan uu ku dhuftay gobolkaasi xilli qabow daran uu jiro xilligan oo lagu guda jiro xilliga qabobaha iyadoo arrintaasi horumarka laga sameeyey lasoo dhoweynayo ayaa haddana dhinaca kale hogaamiyaasha texas ku sugan waxa ay sheegayaan in xaaladda koronto ee gobolka weli ay tahay mid liidata oo aan laysku halleyn karaynin ilaa iyo saddex boqol iyo shan iyo labaatan kun oo dadka guryaha deggan ah ayaa waxaa la sheegayaa in aysan weli haysanin wax koronto ah waxaana saddex iyo toban milyan oo reer texas ahi ay weli la daaladhacayaan dhibaatooyinka koronto la-aanta gaar ahaan dhinaca biyaha dadka tamarta ka shaqeeya iyo hogaamiyaasha gobolka oo gudoomiyaha gobolka uu ka mid yahay ayaa waxa ay la kulmayaan dhaleeceyn xoogan oo ku aadan sida ay arrintan ay u maareeyeen
maraykanka ayaa khamiistii sheegay inuu diyaar u yahay inuu iiraan kala hadlo arrimaha ku saabsan in waddanku dib ugu laabanayo heshiiskii laba kun shan iyo toban kaasoo ujeedkiisu ahaa in tehraan laga hor istaago inay hesho hub nukliyeer ah iyadoo la raadinayo in dib loo soo nooleeyo heshiiskii washington lafteeda ay ka baxday ku dhowaad saddex sano ka hor tallaabadani ayaa waxay ka tarjumaysaa isbeddelka ku yimid maamulka maraykanka iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken uu carabka ku adkeeyey mowqifka madaxweyne joe biden ee ah in washington ay ku laabanayso heshiiskii sida rasmiga ah loogu yaqaanay qorshaha wadajirka ah ee waxqabadka ee loo soo gaabiyey j c p o a haddii tehraan ay si buuxda u fuliso heshiiska iiraan ayaa si qabow uga jawaabtay fikirka uu soo bandhigay blinken intii lagu guda jiray kulan muuqaal ah oo uu la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee ingiriiska faransiiska iyo jarmalka oo ah koox loo yaqaano e saddex oo ku shiray magaalada baris haddii iiraan ay dib ugu laabato fulinteeda adag ee ballanqaadyadeedii heshiiskii j c p o a maraykanka ayaa sidaasoo kale samayn doona waxaana uu diyaar u yahay in uu iiraan la yeesho wadahadal dhinacaas ah ayaa lagu yiri bayaan wadajir ah oo ka soo baxay afarta waddan laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada nairobi kusoo diyaariyey wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
inkastoo mararka qaar dhallinyarada soomaaliyeed lagu dhaliilo inay aad uga gaabiyaan dhaqankooda oo ay ku dhex milmaan dhaqamada kale ee bulshooyinka kale ee adduunka ee ay ku dhex nool yihiin ayaa haddana waxaa taas beddelkeeda jira in dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ay ku dadaalaan inay xajistaan dhaqankooda iyagoo u sii faa'iideynaya dhallinyarada kale ee aanan aqoonta badan u lahayn dhaqanka soomaalida meelaha ay dhallinyaradaasi ku sugan yihiin waxaa ka mid ah xarunta dhaqanka dalsan oo ah xarun ay ku midaysan yihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo dhaqanka soomaaliga ka shaqeeya waxaynu toddobaadkana barnaamijka uga hadlaynaa waxyaabaha dhaqanka soomaaliga ku saabsan ee ay dhallinyaradani ku nool xaafadda islii ay sii baraan amaba ay u sii faa'iideeyaan dhallinyarada kale ee soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ee aanan aqoonta durugsan u lahayn dhaqankooda ama dhaqanka soomaaliga waxaana marti iigu ah cabdiweli yuusuf isaaq iyo bishaaro axmed gurxan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada xarunta kooxda dhaqanka dalsan ee magaalada nairobi kusoo dhawaada barnaamijka marka hore
aad iyo aad baan ugu dhowahay aad baana ku salaamaya v o a laanta v o eda afka soomaaliga iyo qadar maxamed xaalid labadiina aad baan islaamaya sidoo kale walaalaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan ugu dhowahay v o eda iyo qadarba aad baan kusoo dhaweyneynaa anagana aan ku dhowaa walaalo ugu horeyn cabdiweli haddaan ku bilowno waxaad ii sheegtay inaad samaysaan ruwaayadaha iyo qeybaha kala duwan ee dhaqanka soomaalida maxaad nooga sheegi kartaa
waxaa la yidhaahda horta dhaqanku afkaynu ka sheegna laakiin waxay u baahan yihiin dadka in la baro dadku ma aysan helin wakhti ay ku bartaan lakiin annaga waxaan fursad u helnay wixii aan waalidiinta ka maqalnay iyo wixii aynu badanaa soo warinay iyo wixii aanu soo gaarnoon lahayn inaan dhallinyarta barno uga faa'iideyno maadaama aysan aysan dad kale uga faa'iideeyay annagu marka aan si ilxeelqaana aan ku dardargelino dhaqanka annagu aynu leenahay iyo weliba hiddaha oo wada socda jilliinku marka annaga wuxuu noo qaabilsan yahay oo soomaaliyado noo qaabilsan yahay waa fariinta meesha lagu gudbiyo ama suugaan oo dhanba horta buu ka mid yahay laakiin fariinta ayaan ku gudbinaa iyo waxa ay ka hadlayso marka jilliinka waa qayb ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee bulshadu ay wax ka dhex arki karto ama dhaqankooda lagu baran karo qofka xataa aan u dhalan waa meesha uu ku ogaan karo dadkan waxa ay aaminsan yihiin iyo waxa dhaqankooda uu yahay iyo sida ay u nool yihiin iyo asaliyan meesha ay kasoo jeedaan xataa marka annagu fursadda waxaan u aragnay inaan uga faa'iideyn karna bulshada maadaama ay jiraan jil cusub oo kusoo biiraya annagana aan deegabaabsi baa nahay oo dadkii hore wax aan ka helnay keliya ayna soo gaarayaan aynan dhaqan dhammaystiran soomaali leedahay aanan haysan marka intaa un baanu u aragnay awooddii ugu badnaydna waxaan saarnay sidaan kusoo noolan lahayn hiddaha iyo dhaqanka soomaaliya maxaa khaasatan aada xooga saartaan
waxaanu xooga saarnaa oo hadda si ahaanteedna awoodda noo saaran barashada hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed oo ah afka kow afka waxyaalaha aynu gaarka u leenahay hiddaheennu yahay hadday noqoto cayaaraha hadday noqoto dharka hadday noqoto deegaanka hadday noqoto dadnimadeenna waxa aynu leenahay marka annagu waxaynu awoodda ugu badan saarnaa baridda dadka hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waa madasha ugu weyn baan odhan karaa ee maanta hadda east africa gaar ahaan nairobi ku taala ee wax lagu baro sidaa wax loogu barto moodan eighty arday siddeetan arday wax ka badan baa ka barta oo xataa qayb ka mid ayna ay banaanka ku bartaan qaybna ay gudaha ku bartaan marka jiliinku waa qayb naga mida oon ku gudbino dee fariintii hibadeeni baan ku gudbinaa dadkaan ugu gudbinaa masajka iyo waxa aan ka hadlayna aan nala joogin iyo kuwa nala joogaba inaan dareen ku gudbino marka waxaan awoodda ugu badan aan gelinaa waxay tahay kobcinta fikirka dhalinyarada oo ku salaysan dhanka dhaqanka waayahay waan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa bishaaro kusoo dhowow waan dhow walaal sidoo kale aniga waan ku dhowahay kooxda dhaqankan ka mid ahay ee cabdiweli hadda suu kuu sheegay ee dalsan baan baan ka mid ahay aniga markaan dalsan imaanayay qof bilaadan hataa lama hadli jirin haddana dhiirigelin badanba isawakaas aniga maslaxa saaranba ee hadda jilaaga ah marka maxaad dishaa waxaan jilaa riwaayadaha oo riwaayadaha ay kale yihiin tii miiga ahayd oo macnaha dhaqankii miiga midna dhaqankii magaalada ah adig qaybtii oo abwaanka ii dhiibo yaan jilaa inta badan oo geeraaraha ku jiraan oo waxyaalo badan ku jiraan ani maalintii dalsan iigu horeysay riwaayad aan jilo horta dalsan baa iigu horeysay maxaa laa iyo maslax aan mikrofoon ku qaato oon bulshada kasoo hormuuqdo marka maasha allah horta dhiirigelin weyn yaan kooxda dalsan ka helay ruwaayadaha iyo geeraarada aad samaysay ama aada dishay haddaad nala wadaagto maxaa ka mid ah geeraarka ani ma samaynin riwaayaddana ani ma sameeya abwaan baa sameeya io dhiibo abwaanka kaalinta oo riwaayadda markaa iiga dhiibaan ka soo baxaa ee aada dishay aan ka wadaa haa riwaayadda geeraarka markii iigu horeysay abwaan abwaan looyala dhahay ii dhiibay waxay ahayd maxay dhaqankii shalay shukaansigii shalay iyo kii maanta marka kii shalay baan ani jilay because dee dhaqankii miigaan haystay oo ma ahayn qof magaalo ku barbaaray ma ahayn magaalada anagoo toban sano ka weyn baan soo galay marka walaal aniga aad baan dalsan horta aan dhiirigelin ogaala
magaalada dhallinyarada magaalada ku nool inta badan waxaa la yidhahdaa dhaqankii bay ka tageen dhaqankii bay dayaceen ka waran marka maxaa dareentaa adigoo dhaqankaagii kusoo qaatay miyiga magaaladiina dee wax badan xoog badan ka haya haddaad isbarbardhig ku samaysid ani horta magaalada xilligaan soo galayay toban saddex iyo toban sanaan jira aan nairobi imaanayaba magaalo kale kuma dhahaye waan kasoo tegay wadankii aan kusoo barbaaray iyo dhaqankeeni aan imaaday marka dhalinyarada horta waxyaalo badan inay dhaqankooda haystaan waan jeclahay markaan arko qof dhaqankiisa iyo afkiisa hooyo xataa aan ku hadlayn an markaan arko waxaan dareemaa qiiro badan waxaan dhaha wadankiina burbursan maa ku yeelayo marka waan dareemaa qiiro badan waxaan dhalinyaro badan aan ku dhiirigeliyaa jirta aniga aan dhahay dhaqankiina ha ka tegina ee, afkiina hooyana ha ka tegina afka iska barta laakiin afkiina hooya ha ka tegina marka qiirooyi waad dareemaysaa adiga waad fahmaysaa kole qof soomaali ha tahay ee, marka sidaasaan aniga ku dhiirigeliyaa dhalinyarada inta badan xataa gabdhaha ila degan intaan ragga la gaarinba wakaas maadaama ee, ruwaayadaha aad wax ka dishay ay ka mid ahaayeen kuwa ka hadlayay guurkii hore ee dhaqanka soomaalida ka waran ee, had- isbarbardhig kan maanta haddaad ku samaysid maxaad maxaa kaaga baxay wallaahi aniga hadda horta kan maanta iyo kii shalay markaan ani ahaanteyda maskaxda inkastoon ani aan miy anoo weyn aana joogin oon shukaansiga miyiga aan soo arkin ilaa kan waan fahansanahay shukaansiga miyiga iyo kan magaalada shaqa iskuma laha maadaama hadda uu casriga isbedelayo noocyo kale noqday oo social media la wada galayo adiga markaad miyi ka hadasho lagu leeya bismillah maawar baa ta naga aamus mase waxaa tahay reebaadiya lagu leeya marka aniga dhaqankii horaan wallaahi aad aan u taageeraa waan jeclahay dhaqanka horaana weli haystaa ma jecli dhaqankayga inaan ka tago Een, ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka waxaan ka sameynaa intii aan horta aan garanayno Een, ammaan deegaanadeeda iyo dadkeedu ay nagala joogaan oo wax badan ka ogaanay aan ka barnay Een, cayaartu een, markii la yidhaa hiddo horta waxaa la yidhaahdo een, iyo dhaqanku labay kale yihiin oo dhaqan waa wixii aanu ka wada simanahay soomaaliyaed ana laakiin hiddaha een, dadka deegaanada kala jaarjaarka bay ku xiran tahay sida ay u isticmaalaan Een, laakiin cayaaraha dhaqankan hadda xarunteena ka baxa ee ugu weyn waxaa ka mid ah cayaarta la yidhaahdo dhaantada hirwada saylicda batarta jaandheerta een, waalada welisiqada saarka gidoonka een, kabeebeyda een, cayaarta la yidhahdo gaalisada intaa iyo dee wax dee si tiro badan oonu bixina baa jira oo aanu xarunta ka bixino marka waxay ku xiran tahay hadba deegaanka fikirka aan ka haysano iyo aqoonta intaad leegtahay midda labaad een, wixii markaad bixinayso ay dad aad barayso waxaad u baahan tahay wax reality ah oo xaqiiqo ah inaad qofka baraysid maaha inaad tirahdid sidaan baan u malaynaya inay u taalay cayaarta gaalisada Een, gaalisa inta badan waxaa laga dheelaa gada iyo nawaaxikeeda Een, haddaad tiraha gaalistan marka dad baraya waa inaad deegaankii gaalisada laga cayaari jiray aad taqaana aqoon dhaba u leedahay dhaantada markaad baraysid waa inaad dhaantada aqoon dhaba u leedahay deegaanka kilinka shanaad iyo wixii mudug qayb ka mida iyo galgudud baa wax laga isticmaalaa Een, waalada iyo welisiqada iyo saarka koonfur bay ku timaadee mudug bay kasoo bilaabataa ilaa koonfur baa laga isticmaalaa Een, heelada iyo jaandheerta iyo batarka waqooyi baa laga isticmaalaa haddii aadna la wadaagto qaar ka mid a hal abuurada aad samaysay maxaa ka mid Een, suugaanta aan sameeyey de horta waa iska bad oo ma koobno ilaa iyo inta aan diiwaan geliyey oon meel ku hayaayo waa afartan iyo toddobo maanso gabay iskugu jirta si guud maanso laakiin jiiftiya gabay iskugu jirta Een, heesaha inta badan iskuma waclin laakiin waxaan soo qabanayaa caawayto dee maadaama aan barnaamijka ka hadlayno maanse la yidhaahdo gobay liicoo hajabin gobay liicoo hajabin waxaan uga hadlayay dadkii dhallinyarada oon la joogan iyo bulshada soo socota iyo jiilka koraya baan waxaan fiiriyey waxaan is idhi annaga aniga tusaale ahaan waxaa la iiga sheekeeyey taariikh dadkii iga horreeyey ama ayagiioo nool aan soo gaaray een, ama ayagiioo dhintay la iga sheekeeyey laakiin waxaan isweydiiyey jiilka naga dambeeyayo awowahood looga sheekeyn maya aabayaashood baa looga sheekeynaya maxay la bari doonaa iskoolada maxaa lagu dhigi doonaa maxaa lagu bari doonaa marka intaasaan waxaan concept yar waxaan ka qaatay war dadka balkor ha dheheen hadday aniga sayidkii gabayadiisii iyo raago ogaas iyo qamaan iyo s- aan saahid aan haysto aan gabayadoodii aan haysto waa inaan helo een, kuwa cusubna waa inay helaan dhahan hebel intaanaan ka dhaxla Een, maansada gobay liic oo hajibin baa la yidhaha waxay tidhi dibnuhu gabay bay rabaan intii guja nacas ku jiro geeraar jiiftaan muhdaa inaan ku salaaxa guran xiski guray baan rabaa inuu gaaguxu ka bao han iyo gudashaan lahayn gardaadiid fog baan lahayn guurtiyo oday baan lahayn haween gurmadaan lahayn aqoon garashaan lahayn xusuus la gocdaan lahayn halyay guntadaan lahayn go'yaal laba qayda iyo hangool galalaan lahayn gashaanti waxgoyse iyo gabdhaan lahayn reer ka dhaqa xaajadii geed lagu furaa guddoonsho san baan lahayn intaas baan garabsan jiray go' shaal baa igu dadnaa xumaan maan gooban jirin maantana gablan baan ka ahay guyaal cilmigii tegiyo dhacdada maan guuriyo marnaba buugaag ma gelin taariikh maqal lagu guntaan ku gogaalaysan jiray sidaynu hayna annagu de waa taariikh afka unbaa nalooga sheega weli ilaa haddeertaan dhallinyaradaas waxaan barayna ma hayna buug aan dadka ka barno naloomaba qorinba ka gudub ila gara xujada gunnimo ka xoro wax galan nin eexgalaybaa gubtee nin caaqila wuu gudaa gartaagad gadoonka jira waxaan lahayn geesiyaal gumaysiyo ciilnib ah birlabaan loo geli karayn axmed gurey waan ogayn wuxuu gaalada eryo galbeed iyo jaad ka riday haddana gallad sharafla iyo wuxuu soo hooyey guul daraawiish miyay gafeen go'aankoodii adkaa waxay guulaamo iyo jeeshkii hadba guluf ridaan waatay go'aamadii galbeed waatay go'aamadii nacbeed gumaysihii soo gab yidhi dalkeennana gaabiyo shantaa gobolgobol u jaray diideen go'aanadii nacbeed warxumo iyo marka dulucda maxay tahay muhiimadda u ka hadlay dulucda ay ka hadlayso maansadu iyo ujeeddada aan ka hadlahayo haddaan guurow tirshiyo haddaan is idhaahda gabay arar kuma gaari kara halkan gaardiga la rabay marka adigu maxaad u samaysay ujeeddada u samaynaysa maxay ahayd ujeeddada waxaan tusayay dadkeenna sida badan de taariikh ma hayno watanha taariikh maqal lagu guntaan ku gaalaysan jiray dadkeennu ma hayaan shalayto dhacdadii dhaqankeenna waxa maanta dhaawaca u keena waxaa ka mid ah horta marka hore afkaa lagu hayo ma ahan taariikh qoran iyo rikoordho kama qorna oral buu ahaa oralku durbo waa la hilmaamaya horta waa afkii waxaa kaloo tirtiraya adigoo haddeertaan weriyaa tahay markaad u baahan tahay dhaqanka baaritaan ku samaysay riwaayo aniga aad iga warisay ayaad kana si kale uga warisa kaana si kale marka waxaa kuu soo baxaysa inay tahay waxaan la isku raacsan ayadoo wixii muhim yihiin inaad ka tagtid baad danta ku bidaysa waayo maadaama aan la isku raacsanayn sidaa darteed marka dadkeenna dhallinyaradeenna waxaan tusayey dadkeennu waxa ay ahaayeen haddaba annagu dee ayagii baana dhalay bini aadan baan nahay qofkuna wuxuu ku abtirsadaa waxa uu yahay waxa aabbaha uu yahay baad ahaanaysaa marka dhallinyaradan waxaan tusayey in ayaga laftirkooda la imaan karaan halgan cusub iyo nolol cusub iyo jadwal iyagu ay dejiyaan ee raynrayn leh bishaaro ma jiraan waxaad adigu samaysay oo dhaqanka ku saabsan aniga waxaan sameeyey oo dhaqan ku saabsan ana horta riwaayada ana aan samaysto way jiraan oo youtube-kayga yaalo maadaama aan social media hadda ku jira inaan youtube iska samaystaan jeclaystay youtube-kayga riwaayada ana aan u samaysto way jiraan maxaa marka ay ka hadlaan inta badan kuwaas riwaayadaha waxay ka hadlaan inta badan dhallinyarada dhaqanka ka dhuntay iyo riwaayad mid ka hadlaysaa waxay ka hadashaa ragga ayagoo wiilasha aan waxba haysanin ay gabar jeclaadaan bay ka hadlaysaa mid gabadhi markay jeclaadaan waxay kuleeyahay wiilka abaay lambarka si uu ku qaato garan waaya gabadhii oo la arka ama inay meerad joogto ama hooyadeed la joogto wuxuu leeyahay waxaas iga gad wixiina awood uu ku gato ma haysto ma dhihi karo gabadhina wuu jecelyaha ma dhihi karo lacag ma haysto marka markaan dhalinyaro badan aan sii fiiriyey oo siday u dhaqmaayeen iyo sidayiin aan arkay yaan ka sameeyey riwaayad waxay ku saabsan tahay maanta gabdhihii soomaaliyeed oo yaryarka ah oo maxaa la dhahaa garoobada u batay iyo ka hadlaysay markaan waraysi ku sameeyey dad adig iga weyn oo jilaayaal ahoo waqti badan soomaaliya wax kasoo jilaya ani maskax ahaanteyda laakiin soomaaliya u fikiray inuu burburka soomaaliya u keenay garoob ka faraha badan ama gabdhihii in la furo ama rag iyo gabdhihii isku dhacaan sidaasaan ka sameeyey ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka siday isku tihin hidiya dhaqanka walaa hidiya dhaqan ani markaan miiga jooga horta aad iigu dameysa haddana waan bartaa oo beenkumau sheegaya xaruntan ka mid ahay ee dhalinyarada wax barataan ka mid ahay marka hidiya dhaqanka dhaantooyinka bilaamusigta horta aad ana hadda dhaanto bilaamusig hadda ka hor aan tartan ku galaa jirto oo abwaaniinta dhan ay dhaheen maxaa la dhahaa abwaan hadda kaa dheerildha halkan ka salaamaya adeerkaya uu idhahay anaa wax walba kuu qabanaye fanka kusoo biir anaa ma jeclaysanay fanka inaan kasoo dhex muuqdo marka dhaantadaas anoo yaroo tadab jiraa madaxa ka xidfiye islaan habartaya walaalkeed u qaada marka habarar markay walaalkeed u qaaday anaa waxaan jeclaystay in aan qaado hataa maalin hore igu haysato xilad mayaa dhaantadas social media ugu wareejinaysaa marka dhaantadaas waxay ahayd inaadaro afmado adaanonka ku jecla jabadyaa la daaga yaa jidaar lamara indhajalan qaloobo yalla shuba jacayl inkiidin bartaaba meelah kama bexe biwaayo maxaad iskuukeen barteen sidaas ahayd daanta si ku saabsaneed waay waa macsan tahay gabagabadii cabdiweli maxaa kusoo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gabangabeynayaa horta waxay tahay waxa aynu leenahay wey hadda waxaanu wadno inaad wax adigu aad leedahay aad ka maqnaatid ood ka dhex muuqan weydinna dee waa ceebtaada waxyaalaha hadda aanu suulinay waxaa ka mid a in dadku marka horeta dharka cad iyo dhaqanka in lagu hawlo ceeb baa loo arki jiray hataa waa laga ashish waa loo oran jiray aniga xataa laftirkayga familkayga caqabad baa iga imaan jirto waa laygula dagaalami jiray ilaa iyo hooyaday mooyaane dadka walaalaha iyo waa igula dagaalami jiray waxaan maxaad ka yeeshaa maxaa marka waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed waxaa dadku tihiin waxa waxaa jirta caada dhaqameed ah oo dee xumayd ee bulshada lagu sameyn jiray een, bulsh- gabdhaha lagu takoori jiray dadka lagu haybsooci jiray een, deegaanka lagu colaadin jiray wax badanoo waa iska jirtaa dhallinyarada soo martay marka gadaal loo fiiriyo laakiin taa dhaqan maahan baan leenahay dhaqan waxaan leenahay aad u qurux badan oo aan dunida gaarin waxaanu leenahay wax aan bulshada nala dariska ah aan lahayn luqad waxaan leenahay ka sarreysa luqadaha dunida waxaan ka ahayn luqadda carabiga Een, marka waxaan leenahay dhallinyaradu waxaanu leenahay wey waxaan ku hawlanahay inaan laba jibaarno oon sare u qaadno walahi gabdhaha soomaaliya horta kuwa badan oo hidiya dhaqan ku dhex jiraa jiro oo anigoo kale ah ee maxaa la dhahaa oo weliba iga caansanoo saa u yaaco ee gabdhaha waxaan leeyahay hidiya dhaqankiinana ha ka tegina dhaqankiina horena ha ka tegina waxaan leeyahay sidii gabar iyo xurmad leehan jirtay lahaadaan leeyahay ee ha ka tegina dhaqankii gabar horta sideedaba waa iskiili bisil inay is ilaaliso wax ka wanaagsan ma jiro ee inta badan hadda dhaqamaha galbeedyada la qabsataan dhaqankiina aad ka tegaysaan oo waxaad noqonaysaa qof dadkiisina ka takoormay diinta hataa markaa waxaad kaga dhacaysaa geesgees baad ka noqonaysaa hadda dhaqamaha wadamaha kale la qabsato marka ani gabdhii waxaan ku dardaaranwelinaya waxaan leeyahay gabdhow is ilaaliya aadna dhaqankiin u haysta ee wiilasha soomaaliyeedna oo wiilal walaalihiin ah aad ha loogu dadaalaan leeyahay aad baad umahadsantihiin labadiina kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdiweli yuusuf isaaq iyo bishaaro axmed gurxan oo ah dhallinyaro ka shaqeeya xarunta dhaqanka ee dalsan ee xaafadda islii oo ah xarun dhaqanka soomaaliga lagu baro dhallinyarada soomaaliyeed waxa ayna marti ku ahaayeen barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a tan iyo kulan dambe nabadgelyo
barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad dhegaysanayseen dhegaystayaal markana kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waa ka nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid jamaal dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo ciyaaro ka tirsanaa wareega laba iyo soddonka kooxood ee koobka yurubi league ayaa xalay dhacay ciyaarihii xalay goolal badan ayaa la iska dhaliyey dhammaan laba iyo soddonka kooxood ee xalay ciyaaray waxa ay dhaliyeen saddex iyo konton gool ciyaaraha haddii aan ku horeyno kuwii fiidkii dhacay dynamikef iyo clabrook hal iyo hal ayay isku mari waayeen naadiga krasnodar waxaa saddex gool iyo laba kaga badisay dynamo zagreb ac milan iyo kooxda red star belgrade ciyaartii ku dhex martay magaalada belgrade ee dalka serbia waxa ay kusoo dhammaatay laba gool iyo laba gool weliba dhammaadka ciyaarta ayay red star bare- barbaraysay milan olymbiacos afar iyo laba ayay kaga badisay b s v eindoven real sociedad ayaa si guuldarro culus kala kulantay manchester united markii lagu garaacay afar gool iyo eber laba ka mid ah manchester united waxaa u dhaliyey xidigooda bruno fernandes kooxda roma ayaa noqotay kooxda keliya ee saddexda kooxood ee talyaaniga ah ee tartankan hadda ku lugta leh badisay markii ay xalay laba iyo eber ku dubatay naadiga s c braga ee dalka bortuqiiska slavia brug iyo leicester city eber iyo eber ayay isku mari waayeen tottenham horsburg ayaase afar gool iyo gool kaga farxalatay kooxda wolfsburg ee dalka jarmalka young boys iyo liverkusen ciyaarta dhex martay toddoba gool ayaa la iska dhaliyey waxaana saddex gool iyo afar ay guusha ku raacday kooxda young boys benfica iyo arsenal hal iyo hal ayay isku mari waayeen napoli waa laga badiyey kooxda granada ee dalka spain ayaa laba iyo eber ku dubatay ayax waxa ay laba iyo hal kusoo garaacday liil oo gurigeeda ku ciyaaraysay makavi tel aviv waxaa laba iyo eber dirtay kooxda shakhtar donetsk mold iyo hovenheim saddex iyo saddex ayay isku mari waayeen rangers afar iyo saddex ayay kaga badisay royal antwerp adiga villareal ayaa iyana laba iyo eber dirtay kooxda salisburg lugta labaad ee wareega laba iyo soddonka kooxood ee koobka europa league khamiista soo aadan ayuu dhici doonaa hadduu rabbi raalli ka noqdo dhagaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta gufaaco iyo fanaanka allah u naxariistay maxamed suleymaan tubeec
aniguna garaadkii ka gaabsan waaye hadla garashadaadii igaraabi weydee dhibta aan geelaayanaay gargaari maysade gudurkaan habeenkii dhaxantay guura awada ku duume dhibta aan geelaayanaay gargaari maysade gudurkaan habeenkii dhaxantay guura awada ku duume naftangumiyo jiidhaal byagaadhi weyday waguuladoorka sidaa geel horweyne naftangumiyo jiidhaal byagaadhi weyday waguuladoorka sidaa geel horweyne gelinnaismataago welimaan biyoobine waloo garaaba hoggaabinaaye agalimaadaego gelinnaismataago welimangeyoobine waloo garaaba hoggaabinaaye agalimaadaego
idacaddii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo caasho ibraahim aadan tan iyo kulan dambe nabadgelyo
inkastuu ningiisii ragugeeda adeeg yahay haddan garabkan lala qaban guryoodinaaye